waxaan rabaa dhallinyarada halabuurkaa la timi inaan run ahaantii aada u bogaadiyo aqoonta waxaa la yidhaahdaa waa kayd aadamahoo dhami uu wada leeyahay oo ilaahay uu ku galladay haddii skandinavianka ama asia ama south america maanta aqoon uu ilaahay ku ilhamiye dadkaa waa muhiim aqoontaa dhaxalka u wada ah aadamahoo dhan inay dadka soomaaliyeed soo gaadho waxaa la eegaa dad dalkiisu ay waxna qoraan waxna akhriyaan oo inta la tababaro warshadaha ay ka shaqayn karaan ama ay maamulin karaan oo maarayn karaan laakiin haddii dadka iyo duunyada aan waxba isdhaaminoo aqooniba aanay jirin cidina maalgashan mayso dadaalkaas xukuumaddu wuu u calaamadsan yahay human capital development kobcinta karaanka dhallinyarada da-yarta soomaaliyeed oo aayaheenna ah dhincafinta ka bacdi kharash badan baa la gelinaya waxbarashada keliya maaha caafimaadka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado bulsho bed qabta ma noqon karno haddii hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo waalidku iyo bulshada miyiga ku nooli aanay aqoon u lahayn ku filan caafimaadka